بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh صلى الlه عليه وعlى آله وصحبه وسلم اللهma وفقna min الأقوال والأعmال لma تحبه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo sideetanaad ee suuraة الأنعاam waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo tobnaad allah waxau ihi subxaanه الذiina aamanuu وlam ylbisuu iimaanahm bظulm ula'ika lahm اlأmn whm muhtaduun hadihi اlآaية ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaalى man man lahm اlأmnu cidda ammaanka iyo nabadgelyada mudatay ee helaysa if iyo aakhiraba ayaa rabbi halkan uu ku tilmaamay waayo aayaddii inoogu dambeysay waxay ahayd fa ayu lfariiqayni axaqu biاlamni in kuntum taclamuun labada qolo ee mu'miniinta muwaxidiinta ah iyo mushrikiinta labada iyomaa u xaqnimo badan ammaan iyo nabadgelyo inay helaan if iyo aakhiro labadaba taa jawaabteedii waxay noqotay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm waxaa ammaanka helaya kuwa ilaahay iyo rasuulkiisaba rumeeyey iimaankoodana shirki aan ku badhxin ee towxiid badhax tiran oo saafi ah kuwa ku dul sugan kuwaa saa-if iyo aakhiraba nabadgelaya adduunkana ku hanuunsan waxaa kaloo rabbi aayaadkan ku tilmaamay hidaayat ullaahi lilambiyaa wastifaau ullaahi lahum wamru waamru nabiyi sala allahu alayhi wasalama biliqtidaai bihim ilaahay waxa uu tilmaamay ambiyadii iyo rusushii uu rabbi soo diray inuu hanuuniyey iyo inuu u doortay risaalada iyo nebinimada inay xambaaraan oo dadka ugu baaqaan marka ambiyada markuu ilaahay soo tiriyey fadaa'il fara badan oo ugu nicmeeyeyna alla uu tilmaamay ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam la amray kuwaa inuu ka dhigto hoggaan iyo tusaale uu ku daydo oo allah waxau ihi ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih kuwaasaa alla hanuuniyey ee iyaga ku dayo oo tusaale ka dhigo waxaa kaloo aayaadka ku sugan alraddu calaa bacdi alyahuud aladiina ankaruu inzaala allahi shay-a clى axadi min albashar wa muhimat lqur'aan waxaa aayaadkan lagu tilmaamay radin lagu radinayo nimanka yahuudeed ee inkiray ama dafiray ilaahay inuu wax soo dejiyeyba kuwaasaa lagu inkiray oo lagu celiyey ama lagu diiday waxa ay ku doodeen oo allah waxau ihi wma qadaru llaha xaqa qadrihi id qaaluu ma anzla allahu calىa bashari min shay ilaahay may qadarinoo may weyneyn weyneyntuu xaqa ugu lahaa markay yidhaahdeen ilaahay cidba wax kuma soo dejin waxaa taa ku xambaaray liannahum ma cadamu llaha xaqa tacdiimih waayo allah may weyneyn weyneyntuu xaqa ugu lahaa manay qadarin taasaa ku xambaartay afxumadaa iyo edabdaradaa inay ku hadlaan waxaa lagu xujeeyey oo lagu yidhi qul man anzla alkitaaba aladii jaءa bihi muusa nuura wahuda linnaas yaa ku soo dejiye kitaabkuu nebi muuse la yimid ee towraad ahaa ilaaha kitaabkaas soo dejiyey ayaa nebi moxamedna salى اllahu alayhi wasalam dee qur-aanka ku soo dejiyey waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay ciqaabu aladiina yaftaruuna cala allahi alkadib yowma alqiyaamah yacni kuwa ilaahay ku been abuuranaya dulmigoodu inuu yahay dulmi la galo kan ugu daran iyo cuquubada ay la kulmi doonaan oo allah waxau ihi waman adlaw miman iftaraa cala allahi kadiban aw qaala uuxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shay wman qaala saunzilu midla maa anzla allah allah waxau ihi yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badna eh kuwa ilaahay ku been abuuranaya ee iftiraa iyo been abuurad samaynaya wa bidicaa'i nubuwati waliixaa waxay ku andacoonayaan nebinimo aan waxa weeyaan loogu nicmayn oo yaddacuuna anubuwata walam yunabba nebinimay sheeganayaan iyadoon loo waxyoon ama nebi aan laga dhigin sidoo kale waxay sheeganayaan in loo waxyooday iyadoon loo waxyoon kuwaa waxaa la tilmaamay inay yihiin adlamu haalimiin kuwa dulmi fala kuwa ugu dulmiga daran walow taraa id الظaalimuuna fii kamaraati اlmowti wاlmalaa'ikaةu basiطuu aydiihim akrijuu anfusakum اlyowm tujzawna cadaab اlhuni bima kuntum taquluuna calى اllahi gayra اlxaq wa kuntum can aayaatihi tastakbiruun waxaa allah aayaadkaa ku tilmaamay haalimiinta dembaabay ee dulmiga falay sakaraatulmowtku marka uu daboolo cuquubada iyo rafaadka ay la kulmayaan iyo cadaabka dulligee uga dambeeya iyo halka ay ku dambayn doonaan walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum waxaa kaloo alla tilmaamay in dadku dhammaantood nin hanti lahaa nin madax ahaa nin wax kala haystay kulligood iyadoo keli keli la yahay la qaawan yahoo la qatan yahoo la cagaagan yahay oo caydh la yahay oo baaradii cid ragga ay rag iyo dumarba ay ku taallo oo ninna nin aan u daynayn dhinacna aanad u daymoon karin cabsida iyo argagaxa yaalla darteed xaaladda iyadoo lagu sugan yahay ayaa laysa soo xaadirin doonaa oo banka qiyaame laysa soo tubi doonaa nin walbana halkaa waxaa ku anficuun maanta wuxuu hormarsaday waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay subxaanah bacdu madaahiri qudrati illaah wa nicamihi calaa cibaadih madaahirtiyo muuqaalada tusinaya ilaahay awooddiisa kaamilka ah wax ka mid ah iyo nicmooyinku addoommadiisa ku galladaystay qaarkood ina allaha faaliqu lxabi wannawaa yukhriju alxaya min almayit wa mukhriju almayiti min alxay ilaahay tabaaraka wa tacaala midhaha ama firida ama iniinyaha aynu dhulka ku ridayno ka intuu kala dilaaciyo geed ka soo dhex saaraya waa rabbi subxaanahu wa tacaala adigu war uma haysid maraaxisha uu marayo iniinyaha ama xabaddaa firida unbaad dhulka hoostiisa ku aastay ka soo bixiyee barbaariyee geed ka soo dhex saaray waa allah sidoo kale laftimireeddii ama laftii gobka ka intuu kala dilaaciye geedka ka soo saaray waa rabbi subxaanahu wa tacaala wax nool ayuu ka soo dhex saaraa wax dhintay wax dhintayna wax nool baa uu ka soo saaraa kullu hada min madaahiri alqudra awoodda allay astaan u tahay faaliqu lisbaaxi wa jacala alleyla sakana waashamsa waalqamara xusbaana waa ka waaga dilaaciyey mugdiga ka dilaaciye iftiinkiiyo nuurka dilaaciye ee keenay habeenkana ka yeelay mid la xasilo oo la nasto oo rafaadkii iyo tacabkii maalinnimo lagaga nasto cadeedda iyo dayaxa ilaahay waa ka ka yeelay kuwa yajriyaani bixisaab xisaab kuwa ku socda ilaa wakhtiga loo qoondeeye la gaadho sidoo kale alla wuxuu tilmaamay xidigaha uu inoogu abuuray si aynu ugu hanuunno iyo ilaahay daruuraha uu biyaha ka soo dejiyey nabaadka uu ku soo bixiyey noocyadiisa kala duwan kullu hada waa min madaahiri alqudra waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay alraddu cala iftira'aati almushrikiina cala allah bijacli اlbaniina waasaaxibati lilah waxaa lagu inkiro oo lagu radiyey been abuuradka ay mushrikiintu alle ku been abuurteen markay u tiiriyeen ama u aaneeyeen ubadiyo oori inuu leeyahay tacaala allahu can dalika culuwan kabiira wajacaluu lilahi shurakaءa aljina wakhalaqahum wakharaquu lahu baniina wabanaatin bigayri cilm subxaanahu wa tacaala cama yasifuun waxaa kaloo rabbi inoogu tilmaamay aayaadka xaqiiqatu rasuuli sala allahu alayhi wasalam wa muhimatuh قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ allah waxa u yihi waxaa idiin yimid xujooyin cadcad oo rabbigiin xaggiisa idinka yimid ruuxii markaa arka ee ku intifaacay xujada raaca naftiisuu wax u taray kii ka indhabeela ee waxa weeyaan arki waaya ee ka baydhana naftiisuunbuu dhibay aniguna korkiina ilaaliye kama ihi ku dhabaa la yidhi nebi maxamed oo yay kugu lugoyn anigu camalkiina la ima dirin inaan ilaaliyo oo aan idinku xisaabiyo laakiin anigu inamaa ana nadiirun wa bashiir dige iyo bushaareeye uun baan ahay xilkaygana waa guto kama gaabin waxaa kaloo aayaadka ku sugan taqriiru mabda'i sadi dharaa'ic bimanci sabi aalihati lmushrikiina lianlaa yasubu llaha jahla waxaa lagu sugay aayaadkan qaacidada fiqiga la yidhaha sadu dharaa'ic in la awdo oo la xidho waxyaabaha keensanaya xumaan iyo xaaraan albaabadoodo dhan in la awdo oo kullu maa addaa ilaa xaraamin fa huwa xaraam wixii xaaraan ku geyeysiinaya ama ku gaadhsiinaya ama wasiilo iyo sabab u noqon kara waa xaaraan isna oo waa laguu diiday oo xaaraanta lafteeda sida loo xarimay baa wasaa'ilkeedana loo diiday oo wasaa-isha muxaramka ee xaaraanta ku gaadhsiinaysa waa la xarimay marka waxaa taa mihaal u ah walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilm kadalika zayanna likulli ummatin camalahu waxaa la yidhi ha caayina kuwa ay ilaahay sokadii caabudayaan waa asnaamtii ah macnaha asnaamtani alla sokadii ay caabudayaan mu'miniintii ay ha aflagaadaynina si aanay iyaguna allaah u aflagaadayn cilmi darro iyo dulmi dartii sabu aalihati lmushrikiin dee waa mashruuco waa sax in asnaamta mushrikiinta la caayo sax bay ahayd laakiin markay sabab iyo dariico u noqotay keensanaysa alla inay caayaan waxaa la yidhi kuwan juhaashii si aanay alle u aflagaadayn aalihadooda iska daaya marka diidmada laynoo diiday in la ceebeeyo aalihatulmushrikiin waa sadan lidariica dariicada iyo sababta ama dariiqada keensanaysa in ilaahayna la aflagaadeeyo ayaa la diidayaa oo la xidhayaa markaasi aanay taasi u dhicin oo allah aanay u aflagaadayn ayaa la yidhi asnaamtooda daaya marka waxay daliil u tahay qaacidatu sadi daraa'ic asbaabta xumaha iyo xaaraanta ku gaadhsiinaya in la diiday oo mamnuuc tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa dar-u lmafsadati muqadamun calaa jalbi lmaslaxa mafsadada iyo dhibaatada shayga ka dhalanaysa in la awdo oo la joojiyo ayaa ka horeysa dheefta iyo wanaagga ku jira in la soo jiito oo iminka aalihadooda baatilka ah in la caayaa waa maslaxo oo cay iyo canaan iyo ceebba waa leeyihiin laakiin waxaa ka dhalanaysa oo ka horeysa mafsadada ah inay iyaguna ilaahay aflagaadaynayaan marka mafsadadaa weyn ee alle inay aflagaadaynayaan ah ee aalihadooda in wax laga sheego ka dhalanaysa baa laga hormarinayaa maslaxada aalihadooda in wax laga sheego ka dhalan lahayd mafsadadaa ka weyn baa laga hormarinayaa oo si aanay alla u caayin baa la yidhi idinkuna asnaamtooda daaya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaa kaluu ku tilmaamay aayaadkan tacanutu lmushrikiina fii talabi alaayaat wa waciiduhum calaa dalik cariigsiga iyo madaxadayg iyo canaadka mushrikiintu ay ku cariigsanayaan ama ku canaatamayaan marka ay dalbanayaan ama ay ka doonayaan nebiga ay odhanayaan mucjiso hadda noo keen iyo goodiga loogu goodiyey arrimaha ay samaynayaan inay goodi ku mutaysanayaan loogu hanjabay wa aqsamuu billahi jahda aymaanihim lain jaaءathum aayat layu'minuuna biha waxay dhaartoodii ugu adkayd ku mareen haddii mucjisa u timaado inay rumaynayaan qul inama alaayaatu cinda allahi wamaa yushcirukum anaha ida jaaءat laa yu'minuun waxaa la yidhi waxaad ku tidhaa nebi maxamedow aayaadka iyo mucjizaadku alle agtiisay ahaadeen oo rabbi uunbaa keena anigu ma hayo mu'miniintana waxaad ku tidhaa maxaa idin ogeysiiyey inay rumaynayaan hadday aayaadkani u yimaadaan macnaha waa niman madax adag oo canaad badan oo dee rumayn maayeen weeyaan macnihii muraadka ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وجزاء وفاقا والجزاء من جنس العمل waxaa alla uu tilmaamay in kuwa gaalada ee mushrikiinta qalbiyadooda la gedinayo oo laga leexinayo iimaanka indhahoodana la gedinayo oo laga leexinayo iimaanka oo aanay fahmayn arkayna xaqa dabeed ma rumaynayaan sidaanay markii horeba u rumayn ilaahay waxau ihi iyadoo lagu caqaabayo lagu abaalmarinayo xumaha ay doorteen ama ay sameeyeen baatilkooda iyo xadgudubkooda dhexdiisa lagaga tegayaa iyagoo ku dhex wareersan oo mutaxayiriin ah allah waxau ihi subxaanah aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmi aan ku dheehin waa shirkiye ulaa'ika kuwaasi lahum waxa u sugnaaday alamnu nabadgelye iyo ammaan oo wahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan weeyi aayaddani markay soo degtay sida xadiidka ibnu mascuud ee saxiixa ku sugan shaqa dalika calaa asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam arrinka aayaddani ka hadashay saxaabadii rasuulka waa ku adkaaday oo waxay yidhaahdeen ayunaa lam yadlim nafsah rasuulkii allow kaayaga aan dulmi gelin ama naftiisa aan dulmiyna waa kee sideenu uga nabadgelaynaa dulmi marka iyagu waxay moodeen in loo jeedo aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin dulmigii yaraa een gaalnimada ahayn ee gaalnimada ka sokeeyey macnaha in muraadku yahay bay moodeen kuwa iimaankooda aan ku dheehin dulmi ay ama dad dulmiyeen ama naftooda dulmiyeen dulmigii dadka ka dhacayey ayaa ay u fasireen bidulmin marka waxay yidhaahdeen kol haddii shardigaaba lagu xidhay dee yaa ka badbaadaya dulmi cid nabadgelaysaaba ma jirto markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi laysa huwa kamaa tadunnuun sidaad moodeen maaha dulmigani inamaa huwa kamaa qaala luqmaanu libnih arrinku waa uun sidii luqmaan inankiisa uu ku yidhi siduu ilaahay nooga xikaayooday fi lqur'aan yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim luqmaan inankiisii markuu waaninayo wuxuu ku yidhi inankaygii yaraayow ilaahay haw shariik yeelin waayo shirkigu waa dulmi weyn marka inamaa huwa shirku dulmigan la sheegay waa shirkiga weyn weeyi marka macnuhu waxa uu noqonayaa walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ay bishirkin waa iimaanka shirki ka nabad galay walow qofku dembiye iyo macaasi kale haba galo laakiin waa inuu shirki iyo gaalnimo ka nabadgal uu ka badbaaday iimaankiisu waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa ammaanka rasmiga ah tawxiidka iyo caqiidada saxdaa lagu helaa waayo ruuxa muwaxidka ah mu'minka ah caqiidada saxan ku sugan ma xadgudbayo oo cid walba waxay ka mudan tahay gaal iyo islaam buu kula dhaqmayaa dadka xoolahooda iyo dhiigooda iyo maalkooda iyo naftooda iyo diintooduna waa ka nabadgelaysaa liannahu mu'min oo mu'minba dee waa ciddaa laga nabadgalay rabbi iyo rasuulkiisana rumaysay diintana ku toosan ayaa muuminkii dhabtii uu yahay wlmuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih allah waxau ihi aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo walam yalbisuu aan ku dheehin iimaanahum iimaankooda bidulmin ay bishirkin shirki aan ku dheehin ulaa'ika kuwaasi lahum waxa u sugnaaday alamnu nabadgelyo iyo ammaan baa u sugnaaday cadaab iyo cuquubo rabbi ay ka badbaadayaan wa hum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan oo toosanna weeyi alla waxau ihi wa tilka taasi xujatunaa waa xujadayadii aataynaahaa xujadaa waxaanu siinay ibraahiima ibraahim ayaanu siinay calaa qowmihi ay liajli qowmih qoomkiisa dartii baananu u siinay si uu ugula doodo oo xujada ugu oogo iyo daliilka saxda ah wa tilka markaa waxaa la ishaarayaa tilka markaa la leeyahay waxa uu jamalku odhanayaa isagoo ka soo naqlinaya samiina alxalabi durulmasuunka inuu ku tilmaamay wuxuu odhanayaa tilka ishaaratun ila adalaa'ili almutaqadimati min qowlihi wakadalika nurii ibraahiima malakuuta asamaawaati waalard ilaa qowlihi wamaa ana min almushrikiin tilka waxaa lagu tilmaamayaa oo lagu ishaarayaa dalaa-ishii ku soo hormartay hadalkuu allaah yidhi wakadalika nurii ibraahiima malakuuta asamaawaati waalard yacni sidaas oo kale ayaanu ibraahim u tusinaynaa mulkiga samaawaadka iyo dhulalka ilaa laga soo gaadho wamaa ana min almushrikiin marka dalaa-ishaas ayaa tilka ay tilmaamaysaa tilka ishaaratun ila dalaa'ili almutaqadima waana xujooyinka waxa weeyaan qoomkiisa uu dee waxa weeyaan kula doodayay isagoo tawxiidka u tilmaamaya shirkiga iyo gaalnimadana uga digaya arrintaana kala doodaya oo kala dacwoonaya ilaahay waxau ihi wa tilka taasi waa arrimaha lasoo tilmaamay iyo dalaa-ishaa hore ee aayaadkaa hore ku sugnaa ee doodda nebi ibraahim ku caddayde wa tilka taasi xujatunaa waa xujadayadii aataynaahaa xujadaa uu tawxiidka kula dooday qoomkiisa waxaanu siinay ibraahiima nebi ibraahim ayaanu siinay oo waa xujooyin xooggan oo qawi ah oo tawxiidka uu ku tilmaamayo maxaanu u siinay calaa qowmihi ay liajli qowmih calaaduna waa bimacna allaam qoomkiisaa uu la doodayo dartii baanu u siinay si uu ula doodo oo uu daliilka xaqaa ugu tilmaamo ilaahay waxau ihi narfacu waxaanu kor ugu qaadanaa darajaatin darajooyin baanu kor ugu qaadaynaa man nashaau cidda aanu doonno waa qiraadan xabsada oo waa tanwiin darajaatin man markaa waa mafcuulka narfacu waxaa kaloo la akriyay idaafo in darajaad iyo man laysu idaafeeyo oo narfacu waxaan kor yeelaynaa darajaati man mid darajooyinkii kaasoo nashaau aanu doonno taana waa la akriyey marka darajaadkuna waa istifaaga iyo doorashada ilaahay subxaanahu wa tacaala dee risaalada uu rusushiisa u dooranayo nebinimada cidduu doono ugu nicmaynayo addoommadiisa cidda uu doono uu diin ugu deeqayo uu waafajinayo wanaagga waa darajaad sare oo dadku ay ku kala duwan yihiin oo aanay ka sinnayn narfacu waxaanu kor ugu qaadanaa darajaatin darajooyin waa la nakireeyo waa litafkhiim laa yaclamuhaa ila allah waa darajooyin waaweyn oo alla mooye ahda qiyaasi karaaba aanu jirin narfacu waxaanu kor ugu qaadanaa darajaatin darajooyin baanu kor ugu qaadaynaa ayo man cidda nashaau aanu doonno waayo ina rabbaka rabbigaa xakiimun kii xikmad badan weeyi caliimun ee ogaal badan allah waxau ihi wawahabnaa waxaanu siinay lahu ibraahim isxaaqa nebi isxaaq baanu siinay iyo wa yacquuba yacquub oo ina isxaaqa oo isxaaq waa ina ibraahim yacquubna waa ina isxaaq oo ibraahim awow buu u yahay kullan mid wal oo ka mida ibraahim iyo awlaadiisa hadaynaa waanu hanooninay wa nuuxan nuuxna hadaynaa waanu hanooninay min qablu hore ay min qabli ibraahiima nebi ibraahim hortii baanu hanooninay ilan waa ka horreeye wa min duriyatihi ay wa min duriyati nuux ibraahimna waa loo celiyey laakiin waa marjuux sida raajix ee xoogga badan waa inuu damiirku u noqdo aqrabu lmadkuur oo nuux ah marka wa min duriyatihi ay wa min duriyati nuuxin nuux tafiirtiisiina waxaanu ka hanooninay oo waxaad usoo qadaraysaa ay wahadaynaa min duriyatihi min duriyati nuux nuux tafiirtiisiina waxaanu ka hanooninay daawuuda nebi daawuud iyo wa sulaymaana nebi sulaymaan oo ina daawuuda iyo wa ayuuba nebi ayuub iyo wa yuusufa yuusuf oo ina yacquuba iyo wa muusa nebi muuse iyo wa haaruuna haaruun oo walaalkii muuse ah wakadalik ay wa kamaa jazaynaa haa-ulaa sidaanu kuwaa u abaalmarinay oo kale ayuun baanu najzi u abaalmarinaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah oo waxaa la yidhaha waa dalaalat alimaai waalishaara oo jazuhu wuxuu ku yimid calaa ixsaanihim waa cillada iyo sababta lagu abaalmariyey bisababi ixsaanihim wa zakariya ey wahadaynaa waxaanu hanooninay zakariya nebi zakariye iyo wa yaxyaa nebi yaxya oo ina zakariya iyo wa ciisa nebi ciise iyo wa ilyaasa nebi ilyaas ayaanu hanooninay kullun mid wal oo nebiyadan ka mid ihi min asaalixiina kuwa wan wanaagsan buu ka mid ahaaday oo waxa weeyaan akhlaaqdoodiiyo acmaashooduba ay hagaagtay wa yaxya waxaan u jeedaa waa ciisa wa ciisa bni maryam jalaaluddiin asuyuuti waxa uu odhanaya yufiidu ana duriyata tatanaawalu awlaada albinti ciise ina maryamuu ahaa oo aabbo uu ku abtirsaduu ku dhex gala dee kama soo jeedin oo dhalashadiisuba mucjize uunbay ahayd awoodda ilaahay astaan u ah haddana waa taa lagu dhex daray waa ciisa iyadoo maryami ay dhashay marka waxa uu yidhi waxay tilmaamaysaa duriyadda iyo awlaadda in lagu idlaaqi karuu soo ay soo hoosgelayaan awlaadulbinti dee inata ama hooyada awlaadda ay dhashayna waa min aduriya sidaasaa ciise loogu daray ilan ibnu maryamo ayuu ahaa wa ismaaciila ay wahadaynaa waxaa kaloonu hanuuninay ismaaciila nebi ismaaciil ayaanu hanuuninay ina ibraahima iyo walyasaca alyasacna waa hanuuninay iyo wa yuunusa yuunus iyo wa luutaa luut wa kullan mid wal oo ambiyadan ka mid a fadalnaa waxaanu ka dheeraad siinay oo macnaha ka sarraysiinay cala alcaalamiina ay calaa caalami zamaanihim xilligooda dadkii la joogay waa ka sarraysiinay oo waxaynu ugu qaydnay calaa caalami zamaanihim waayo ambiyada marka laysku wada duuduubo cidda ugu fadli badan dee waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummadahana marka laysku wada duuduubo ummadda ugu fadli badani waa ummatu moxamed sala allahu calayhi wasalam markaa dee caalamkao dhan lama odhan kare waxay ku qaydan tahay caalamka dadkii ay la noolaayeen wa min aabaa'ihim ay wahadayna waxaanu ka hanooninay min aabaa'ihim ay min aabaa'i alambiyaa ambiyadaa la soo sheegay aabbayaashood qaar ka midaanu hanooninay oo mintu waa tabciidiyo ilan kulligood wada mu'miniin may ahayne wa duriyaatihim ambiyadaa tafiirtoodana qaar ka midaanu hanooninay ilan kulligood may wada hagaagsanayne wa ikhwaanihim ambiyadaa la soo sheegay walaaladood qaar ka midaanu hanooninay oo waxa weeyaan toosnaa wajtabaynaahum waananu doorannay kuwaanu hanooninay oo risaalada iyo nebinimada ayaanu qaarkood u doorannay wahadaynaahum waananu hanooninay oo ilaa siraatin jid xaggii ayaanu ku hanoonin oo ku hagaajinay jidka oo mustaqiimin toosan allah waxa u yihi dalika huda allah jalaaluddiin asuyuudi waxa u celinayaa ismu ishaaraha ay dalika addiinu aladii huduu ilayh diinkaa lagu hanooniyey ee lagu yacni hagaajiyey huda allah ilaahay hanuunkiisii weeyi ama dalika atafdiilu lilambiyaa'ina culimmada qaarkood baa u celiyey oo fadiliddaa iyo sarraysiintaa ambiyada la sarraysiiyey huda allah waa hanuunkii alleh taa jalaalaynka mar oo dalik ay dalika addiinu aladii huduu ilayh diinkaa lagu hanooniyey lagu hagaajiyey huda allah ilaahay hanuunkiisii weeyi oo yahdi waa ku hanuuninayaa rabbi bihi hanuunkaasi man yashaa cidda u doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a walow ashrakuu hadday shirki samayn lahaayeen ambiyadaasi siddeed iyo tobanka nebi ee la soo tiriyey hadduu shirki ka dhici lahaa oo cibaadada alle cid kale ay la wadaajin lahaayeen fardan wa taqdiiran bal kaba soo qaado shirki nebi ka dhici maayo oo waa mustaxiil laakiin waxaa la yidhaha waxaan dhacayn marka lasoo qaato calaa sabiili alfardi waataqdiir bal kaba soo qaado hadday sidaasi dhici lahayd sidanay noqon lahayd laakiin dhiciba mayso allah waxau ihi walow ashrakuu hadday ambiyadaasi shirki samayn lahaayeen la xabita waa ka buri lahaa canhum iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya iyagoo nebiye ilaahay ah hadday shirki ku dhacaan camalkoodoo dhammi waa buri lahaa dee ambiyada kale iskaba dhaaf nebi moxamed oo hoggaankii iyo hormoodkii ambiyada ahaa maxaa alla ku yidhi lain ashragta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin wallee haddaad shirki la timaado camalkaagu wuu buri oo wuu buri waan waanad khasaari marka waxaa la tilmaamayaa dee ana shirka muxbitun lilacmaal shirkigu acmaasha iyo cibaadaadka inuu buriyo oo uu baabi'iyo oo kol haddii shirki la sameeyo camal kuu sugnaanaya aan u jirin alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi waa ambiyada siddeed iyo tobankee lasoo tilmaamay aladiina waa kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba ay ilkutuba kutubtii la soo dejiye kuwaanu siinaynu ku soo dejinay waa kuwa iyo walxukma kala saaridda dadka la kala xukumayo ama xikmadda oo fahamka kutubta ah iyo wanubuwata nebinimada yacnii ambiyada aan soo tilmaanay waa kuwaanu kutubta iyo xukumka iyo nebinimada saddexdaba aanu ugu nicmaynay alla waxau yidhi haddaba fain yakfur hadday ka gaaloobaan bihaa ashyaadaa lasoo sheegee saddexda ah waa alkitaaba waalxukma waalnubuwata haa-ulaa'i kuwani hadday ka gaaloobaan gaaladan ree maka iyo ree madiina hadday ka gaaloobaan kutubtaa iyo xukumkaa iyo nebinimadaa faqad wakalnaa waxaanu u xil saaray bihaa ashyaadaa rumayntooda waa kitaabka iyo xukumka iyo nebinimade qowmaa qolo kale ayaanu u xil saaray qolada oo laysuu aan ahaanin bihaa ashyaadaa la soo sheegay waa kutubta iyo xukumka iyo nebinimada ee bikaafiriina kuwa ka gaaloobaya aan ahayn dee waa raggii rag ahaaye saxaabadii iyo ansaartii iyo muhaajiriintii oo gaaladan ree maka hadday ka gaaloobaan kutubaha iyo nebiyada iyo xukumka waxaanu u wakiilanoonu u xil saaray kuwa aan ka gaaloobayn oo mu'miniintii saxaabadu ay hormood iyo hoggaan u yihiin iyo cid alla ciddii raacda ee rumaysa ee iyaga ku dayata alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi ambiyadaa lasoo tilmaamay aladiina waa kuwii hada allah ilaahay uu hanuuniyey ee fa bihudaahum hanuunkooda iqtadih ku daya nebi muxamedow kuwaa lasoo xusay waa ambiyaduu rabbi hanuuniye hanuunkooda ku hagaagoo ku dayo qul waxaa tidhaha nebi moxamedow laa as'alukum idinku weydiisan maayo ree makow yacni yaa ahla maka laa as'alukum iyo dhammaan dadka lala hadlaya risaaladu gaadhayso laa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay cala alqur'aan qur'aankaan idinsoo gaadhsiinayo idinku weydiisan maayo ajraa wax mushqaayad adduunyo in huwa ay maa huwa qur-aanku ma ahaanin ilaa dikraa waana mooyaane lilcaalamiina caalamiinta iyo dadkao dhan lagu waaninayo fa bihudaahu muqtadih waxaa la tilmaamayaa yacnii ashkhaastooda ma aha e shariicadii iyo waxyigii lagu soo dejiyey waxa mutabace lagu dayanaya waa kaas marka had iyo jeer waxa mutabaca ah waxa macsuumka ah waxa lama dhaafaankee lagu dhaqmayaa maaha qofka dee shaksiyadiisa ee waa sharcigii lagu soo dejiyey ilay nebigu muxuu nebi ku noqday marka horeba dadku la mid ahaaye wuxuu dadka kaga duwanaaduu nebi ku noqday waxyiga samada kaga soo degay marka waxaa lagu dayanayaa dee waa waxyigaah wahaakadaa kuwa ambiyada dhaxlay dee waxa weeyaan waxaa lagu dayanayaa culimada iyo ducaadda ashkhaastooda ma aha ee waa diinta iyo khayrka ay xambaarsan yihiin walidaalika qofku hadduu leexdo dee dan iyo muraad laga geli maayo diintaa la qaadanayaa ee dadka dee lagu dayan maayo hadday baydhaan ama ay xaqa ka leexdaan alla waxau ihi wamaa qadaru llaha xaqa qadrih wamaa qadaru llaha waa nimankii yahuudeed ee nebiga intay la doodeen yidhi qur-aanna laguguma soo dejin ayaa aayaadkan lagu inkirayaa ama lagu radiyayaa afxumadoodii ilaahay waxau ihi markaa wamaa qadarullah ilaahay may weynayn kuwaasi xaqa qadrihi weynayntiisii uu xaqa ugu lahaa ay maa cadamuuhu xaqa tacdiimih weynayntuu xaqa u lahaa may weynayn kuwaasi id wakhtigii may weynayn qaaluu ay yidhaahdeen maa anzala allaahu alla ma soo dejinin calaa basharin qof bani aadama kuma soo duldejin min shayin ay shay a waxbaba qul waxaa tidhaha nebi moxamedow man kumaa anzalo soo dejiyey alkitaaba kitaabkii aladii kitaabkii jaa-u la yimid bihi kitaabka muusa nebi muuse nuuran xaaluu yahay nuur iyo wahudan hanuun xaaluu yahay linnaasi dadka uu hanuun u yahay tajcaluunahu xaal aad ka yeelaysaan kitaabka qaraatiisa ay awraaqan muqaacatan mujaza'a waraaqo googo-an oo kala qaybqaybsan aad ka yeelaysaan kitaabkii tubduuna xaal aad muujinaysaan haa waraaqaha googo-an ee aada wax ku qorteen oo watukhfuuna aada qarinaysaan kahiiraa in fara badan oo ka midana aada qarinaysaan oo waxaa la yidhi nimanka yahuudeed kitaabka towraada ee tilmaamihii iyo sifaatkii nebi maxamed ay ku yaaleen si ay u qariyaan wixii hawadooda waafaqa ayaa intay towraad ka soo qortaan ay waraaqo yaroo googo oo googo soo kala googo-an ayaa ay kusoo qorqori jireen marka waxay doonayaan dadka inay tusaan waraaqaha googo-an ayay kusoo qoranayaan inta ay muujinayaanna waa intaa hawadooda waafaqsan inta kalena way ka qarin jireen dadka umay muujin jirin marka tajcaluunahu kitaabkaa waxaad ka yeelaysaan nebi muuse lagu soo dejiye waa towraade qaraatiisa waraaqo googo-an ama tajcaluunahu waxaad ka yeelaysaan qaraatiisa fii qaraatiisa waraaqa dhexdoodo waraaqaad ku dhex qoraysaan tubduuna xaal aada muujinaysaan haa waraaqaha aada wax ku qorqorteen inta aada qorteen aada dadka tusaysaan oo waa inta hawadiinna waafaqsan oo watukfuuna aada qarinaysaan kaiiraa in fara badanna oo inta tilmaamaha iyo sifaadka nebi moxamed ku sugan yihiinna aada dadka ka qarinaysaan oo aydaan u muujinayn allah waxau ihi wacullimtum waxa laydin baray maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn oo aydaan garanayn antum idinka iyo walaa aabaa'ukum aabbayaashiintoona qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow allahu anzalahu soo lama odhan man anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusa aduu u jawaab hadday jawaabi waayaan liannahu laa jawaaba hayru jawaab kaleba meesha ma taallo markaa qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow adoo u jawaabaya allaahu usoo qadar ayillaahu anzalahu ilaah baa kitaabkaa soo dejiyey muuse oo siduu kaa u soo dejiyey ayuu ka nebi moxamedna u soo dejiyey iyo kitaab walba uma darhum dabeed isaga tag nebi moxamedow fii khawdihim baadilkooday dhex dabaalanayaan dhexdiisa kaga tag yalcabuuna xaala yihiin kuwa ciyaaraya wa haadaa kani kitaabun kitaab weeyi kitaabka oo anzalnaahu aanu soo dejinnay kitaabka oo mubaarakun la barakeeyey kitaabka oo musadiqu ladii kii rumaynaya bayna yadayhi hortiisa ahaaday kuwii ka horreeyey rumaynaya oo u markhaati kacaya waa kutubii hore sidii towraad iyo injiile walitundira yacni usoo qadar jumlada mucalalko wa anzalahu ama wa anzalnaahu kitaabkaa waxaanu u soo dejinnay litundira si aada ugu digto nebi moxamedow umma alquraa magaalooyinka hooyadood tii asalkiiyo asaaska u ahayd iyo waman xawlahaa cidda hareeraheeda ku suganba ummu lquraa waa makata almukarama oo ummu lquraa dee asmaadeeday ka mid tahay waxaana la yidhi ummu lquraa waa markasulcaalami kullih caalamka oo dhan waa xarunta dhexdhexaadka iyo udubdhexaadka u ah ee waxa weeyaan caalamka intiisa kaloo dhan meesha bartamaha ama markaas waa weeyaan makatal mukarama marka marka la yidhi ree maka si aada ugu digto waa markaskii caalamkaoo maka ah waman xawlahaana waa saa'ir alcaalam wax alla wixii ka soo hadhay maka waxay soo hoosgelayaan waman xawlaha waayo kol hadday xuduntii iyo udubdhaxaadkii tahay caalamka wixii ka soo hadhay jiha kastuu ka xigo waa un xawlaha waa hareeraheeda ummalquraana dee waa ahla ummi lquraa oo dee waxa weeyaan gidaarada iyo degaanka laftiisa maahe waa dadka ku nool marka wa anzalnaahu waxaanu kitaabka kuugu soo dejinay nebi maxamedow litundira si aada ugu digto umma alquraa ay ahla ummi lquraa magaalooyinka asalkooda oo maka ah ehelkii iyo dadkii ku noolaa si aada ugu digto iyo waman xawlahaa cidda hareeraheeda ahaaday oo caalamkii kaloo dhan ah waaladiina kuwa yuuminuuna rumaynaya bilaakhirati aakhira rumaynaya yuuminuuna way rumaynayaan bihi qur'aanka ama bihi rasuulka waxaa si awlaysan kol haddii kitaabka lasoo xusay inaad kitaabka u celiso oo waxa dikrigiisu soo hormaray inuu damiirku u noqdo ayaa ka awlaysan wax siyaaqa uun laga fahmayo ama muqadar ah marka qur-aankaa lasoo sheegay wahaadaa kitaabuna isaga u celi damiirka waaladiina kuwa yuuminuuna rumaynaya bilaakhirati aakhira rumaynaya yuuminuuna way rumaynayaan bihi ay bilqur'aan qur'aankana waa rumaynayaan walxaal bay rumaynayaan hum iyagu calaa salaatihim salaadooda yuxaafiduuna ay ilaashanayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan laa axada adlam cid ka dulmi badani ma jirte miman ruux iftaraa ku abuurta cala allaahi alle korkiisa kadibaa been ruux ilaahay ku been abuurtay yaa ka dulmi badan waa biiddicaai nubuwati walam yunabba ninka nebinimo sheegtay iyadoon loo waxyoon yaa ka dulmi badan aw qaala ama yidhaahda uuxiya waa la ii waxyooda ilaya aniga wal xaalna yidhaahda lam yuuxa aan loo waxyoon ilayhi isaga shay-un waxba ama yidhaahda iyadoon waxba loo waxyoon waa la ii waxyooday waman wa minman usoo qadar midna yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badnee kaasoo qaala yidhaahda huwa manku saunzilu waan soo dejinayaa mithla maa shay mid lamidaan soo dejinayaa kaasoo anzala allah ilaahay uu soo dejiyey waxaan soo dejinayaa wuxuu alla soo dejiye oo kale cidda tidhaahdana yaa ka dulmi badan allah waxau ihi walow taraa haddaad arki lahayd nebi moxamedow id wakti haddii aada arki lahayd addaalimuuna kuwa daalimiintahi fii khamaraati almowti geerida sakaraadkeeda ay ku sugan yihiin oo kurbada iyo kulaylkeedii u daboolay oo khamradu waa waxa ruuxa daboola marka waa sakaraadka iyo culayskii iyo kurbadii mawdka ayaa daboolaysa marka alla waxau ihi walow taraa haddaad arki lahayd nebi maxamedow iyo ruux kastoo mukhaatabowba id wakti haddii aada arki lahayd aldaalimuuna kuwa daalimiintahi fii khamaraati almowti mawdka sakaraadkiisa iyo daboolkiisii waa kurbadii iyo culayskiisii ay ku sugan yihiin xilligaa haddaad arki lahayd hee dee lara'ayta amran cadiima waa jawaabka lowde walle arrin weyn baad arki lahayd xilligaa haddaad eegi lahayd ama aada arki lahayd walxaalna aada arki lahayd almalaa'ikatu malaa'igtuna baasituu aydiihim gacmahooda kuwa u soo fidiye ay yihiin kuwa geerida sakaraadkeedu u daboolay qaa'iliina lahum usoo qadar iyagoo malaa'igtu ku leh akhrijuu soo bixiya anfusakum nafihiina soo bixiya aanu qabanna eh nafihiina soo bixiya alyawma tujzawna wa yuqaalu lahum waxaana lagu odhanayaa alyawma maanta dhan la joogo waa markaa nafta laga qabanayo dee aakhiro loo sii wada eh ashuna waa cahdiyo waxa la yidhaha waa cahdi xuduuri ah waa wax taagan marka la tilmaamayo maantadan la taagan yahay alyawma maantadan tujzawna waxaa laydinku abaalmarinayaa cadaab alhuuni dulliga cadaabkiisa bimaa kuntum ay bisababi kownikum ahaanshaha ahaydeen sababkiisa cadaabkaa laydinku abaal marin taquuluuna kuwa yidhaahda aada ahaydeen cala allaahi alla ka yidhaahda hayra alxaqi waxaan xaq ahayn ahaanshahaad alle ka odhan jirteen waxaan xaq ahayn ee ku been abuurateen ee u nisbayseen wuxuu ka nasahan yahay sababkiisaa cadaab daran laydinku dullayn oo laydinku abaalmarin iyo wa kuntum wa bisababi kownikum waxaa kaloo laydinku cadaabayaa ahaanshaha ahaydeen sababkiisa tastakbiruuna kuwa iska weyneeya can aayaati ilaahay aayaadkiisa iska weyneeya walaqad ji'tumuuna wallaahi laqad ji'tumuunaa waa noo timaadeen furaadaa xaalatiin keli keli idinkoo cagaagan oo qaawan oo baaradii idinku taallo oo wax allo waxa dad iyo xoola haysaan aanay jirin ayaad noo timaadeen goormaa markaa hadalkan lagu odhanayaa ma adduunyadaa mise waa marka lasoo bixiyo labada qowlba waa la yidhi oo culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waa adduunyada o walaqad ji'tumuunana waa maadin bimacna almudaarici waa maadin macno mudaaric looga jeedo oo muraadkuna waxa weeye waad noo iman doontaan idinkoo xaaladan ku sugan oo keli keli ah laakiin jalaaluddiin asuyuudi isagu jalaaleynka wuxuu ku odhanayaa yuqaalu lahum idaa bucithuu marka lasoo bixiyaa lagu odhanayaa laqad ji'tumuuna furaada keli baad noogu timaadeen wallaahi laqad ji'tumuuna waad noo timaadeen baa lagu odhanayaa furaada xaal aatiin keli keli ayaa noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaanu idin abuuray awala maratin markii ugu horraysayba keli siaa u ahaydeen markaas soo dhalateen sidii oo kale idinkoo keli ah oo dad iyo xoolatoona aan sidan baad noo timaadeen wa taraktum waanad kaga timaadeen maa khawalnaakum waxaanu idin siinay xoolo iyo xoog iyo ubad iyo ooriba waraa'a duhuurikum dhabarradiinna gadaashooda ayaa kaga timaadeen oo adduunyadii ah wamaa naraa kumana arkayno macakum idinka la jirkiinna shufacaa'akum ergooyinkiinnii ama kuwii idiin ergeynayeed ku andacoonayseen inay ergeeyaal idin yihiin miciinna kuma arkayno wamaa naraa kuma arkayno macakum la jirkiina shufacaa'akum ergeeyayaashiinnii aad sheeganayseen inay ergooyin idin yihiin oo idiin ergeyn doonaan alladiina kuwaasoo zacamtum aad ku andacooteen annahum iyagu fiikum ay fi istixqaaqi cibaadatikum sida jalaaleynku uu soo qadarayo in waxa weeyaan cibaadadiinna mutaysigeeda shurakaau ay lilaah ilaahay ay la wadaagaan kuwaad ku andacooteen cibaadadiinna inay ilaahay la wadaagaan oy shuraako kula yihiinna ma arkayno oo idinlama socdaan waa kuway lahaayeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfaa waxaanu unu caabudaynaa alle inay noo dhoweeyaan waa kuway odhan jireen haulaahi shufacaauna cinda allah kuwani ilaahay agtiisay nooga ergeynayaan waxaa lagu odhanayaa kuwii maye idinkuma aragne laqad taqaaca alla ilaah wuu googo-ay baynakum dhexdiina ay ilwaslu waxaa la soo qadarayaa faacilka taqaaca oo laqad taqaaca alla ilaah wuu kala go-ay alwaslu aw alitisaalu xidhiidhkii baynakum dhexdiina ahaa waa kala go-ay ay baynakum wa bayna alaalihati idinka iyo asnaamtaad caabudayseen xidhiidhkii isku kiin xidhayay alla ilaahe waa go-ay oo maanta ma yaallo wadalla waanu idinka lumay cankum idinka maakii kuntum ahaydeen tascumuuna kuwa sheegta oo ku andacooda ay annahum shufacaau lakum kuwaad ku andacoonayseen inay ergooyin idin yihiin alla agtiisa idinka ergaynaya alla ilaahe kuwaasina waa idinka lumeen maanta oo fara kuma haysaan ina allaha alle faaliqu lxabbi midhaha kii kala jeexa weeyi ee geed ka soo dhex bixiya markaa xabbigu xabadda iniyaha ama firida hadhuudhka iyo digirta iyo waxa la midka ah waxyaabaha dee dhulka lagu shinaynayo lagu yacni beerayo xabuubka ama xabbigu waa kaa markaa xabadda waxa weeyaan dhulka hoostiisa la gelinayo ka intuu kala jeexo geedka ama waxa weeyaan kasoo dhex saaraya dee nabaadka iyo khudrawaadku ilaahay subxaanahu wa tacaala weeyi ina allaha alle faaliqu lxabbi midhahaas iyo iniyaha ama firida ka kala jeexayee kala dhambalaya ee geed ka soo dhex bixinaya waa rabbi wannawaa lafahana ka kala jeexaya ee geetimireedka ama gobka ka soo dhex bixinaya waa rabbi oo annawaana waxaa la yidhi waa lafta weyne geetimireedka ama gobka oo kale laftooda geedka uu ka soo dhex biqlaye laga soo bixinayo marka iniyaha yaree dhulka la hoos gelinayo iyo laftaa gobka ama timirtaba ka kala jeexaya geeda kasoo dhex bixinaya waa rabbi yukhriju ilaahay waa soo bixiyaa alxaya wax nool buu rabbi ka soo bixiyaa min almayiti wax dhintay oo insaanka nool ee tallaabsanaya candhuuf yaroo dhimatoo noolayn nudfa ayaa laga khalqoo laga abuuro uu ka soo baxay oo shimbirka duulayeed arkaysee nool beedkaa ayuu kasoo dhex baxay oo beedka digaagadda ama shimbirku inta shimbirta intaan u dilaacin dee wa waxaan noolayna halkaa iska yaalla kadib buu intuu dilaaco wax nooli kasoo dhex baxaya marka wax nool buu kasoo dhex saaray min almayiti wax dhintay sida insaankii noolaa candhuuftaa dhimatay uuga abuuray waa nudfadaa yar ah sida shimbirkaa ama digaagadaa ordaysa beedkaa wax dhintay en noolayn uuga soo dhex saaray uga abuuray taasi waa marka lagu tilmaamo wax xisi oo inoo muuqda inu taaban karo waxaa kaloo lagu fasiray wax macnawi ahoo xayaatu liimaani wa mowtu lkufri oo nolosha iimaanka iyo dhimashada gaalnimada ah waayo iimaanka nolosha dhabtee xaqiiqigiina waa iimaanka oo mu'minkaa nool dhimashada runtiina waa gaalnimada oo gaalku waa meyit awaman kana meytan faaxyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman matlhu fi ظulmaati laysa bkhaarijin minha kadalika zuyina lilkafiriina ma kanuu yacmaluun marka allah wuxuu ku tilmaamay gaalka in xaaladuu gaalkaa wahaa meyd dhintoo noolayn dabadeed lagu nooleeye nuurka iimaanka dee nolol iyo dhimashaa lagu kala tilmaamay xaaladii gaalnimadiiyo iimaanka rasuulkuna salى اllahu alayh wasalam waa kii lahaa mahalu ladii yadkuru rabahu wladi laa yadkuruh mahalu اlxayi wاlmayit ka ilaahiisa xusayee xasuusan ee caabudayee yacni waxa weeyaan u hoggaansan kaa tusaalihiisa iyo ka aan ilaahay warba wahaynee moogan waxay isku yihiin sidii nin nool iyo nin dhintay waa kaafiyo kala dheeri shaacirkii xakiimkaana waa kii lahaa dee laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almeytu mayit laxyaay nin intuu dhintay rafaad adduunyo ka raaxaystay meyd lama yidhaahdee meytida runtiihi waa ka isagoo nool haddana dadka dhex socda isagoo meyd oo qalfoofa oo qalbigiisa iimaan aanu ku jirin meydka runtii waa kaa isagoo dadka dhex tallaabsanaya oo soconaya haddana meyti aan waxba dhaamin kol hadduu bilaa iimaan yahay yuriju markaa waxaa looga jeedaa yukhriju lmay xaya macnaha macnawiga ah markaynu marre aynu tusaalayaasha usoo qaadanay muraadku markaa wuxuu noqon waa macnawi o yukhriju ilaahay waa soo bixiya alxaya mid nool oo mu'minkii ah ayaa min almayiti mid dhintay uu ka soo saaraa oo gaalkii ah wa mukhriju lmayiti ilaahay waa ka ka soo saara mid dhintay min alxayi mid nool tii horun cagsi sow insaanka nool candhuuf dhimatay oo nudfo a lagama soo saarin wa mukhriju lmayiti min alxayina iyadun cagsi xagga kale ka rogo nudfadan aan noolayn ee meyidkee dhimatay halkay ka soo baxday insaanka nool ilan waa nudfadiisii isaga ka soo baxaysay beedkan aan noolayn ee meyidkii halkuu ka soo baxay dee shimir ka nool ama waxa weeyaan digaagadan soconaysa waa taynu soo sheegnay un cagsigeedii ama macnaha macnawiba ka dhigo wa mukhrijulmeyiti ilaahay waxa uu ka soo bixiyaa mid dhintay oo gaalka ah ayaa min alxayi mid nool uu ka soo bixiyaa oo mu'minka ah oo mid dhintay ayaa mu'min uu ka soo bixinayaa oo dee mu'minkiibaa gaal dhalaya sida gaalkiiba uu mu'min u dhali karo oo markaa yukhrijulxaya min almeyitidii hore macnaha gaalkiibaa mu'min dhalaya oo yukhrijulxaya oo mu'minkii ah min almeyiti oo gaalkii ah marka gaalkii muxuu dhalayaa isagoo gaala ilan waa meyide mu'min nooloo xayi ah kana waa cagsigii wa mukhrijulmeyiti min alxayi oo waxa weeyaan gaal buu ka soo saarayaa mu'min nool oo dee mu'minkiibaa gaal dhalaya allah waxau ihi dalikum kina marka calaa kullin marna waa la cagsiyaya un marba dhinac baa lagaga imanayaayo marna meydka gaal baa lagu macnayn marna xayiga mu'min baa lagu macnayn macnaha marka macnawi laga dhigo marna noolahan caadigunbaa lagu tusaalaynaya dad iyo duunyaba waa un labadaa macne allah waxau ihi dalikum kiina lasoo sheegay yani dalikum kiina sidaa sameeyey ee sidaa wax u abuurayaa allahu alla weeyi ee fa annaa sideeba tuufakuuna laydinka duwayaa diinta iyo xaqa faaliqu lisbaaxi ay huwa rabbi faaliqu lisbaaxi waaga ka dilaaciyo weeyaan rabbi oo iyadoo mugdigii habeennimo lagu jiro ka iftiinka maalinnimo habeenkii ka dilaacinaya waa rabbi wa jacala rabbi waxa uu ka yeelay alleyla habeenkii sakanaa xasiloonaan mid la xasilo oo tacabkii maalinnimo iyo rafaadkii maalinimo lagaga nasto wajacalna nawma subaata hurdadu waxay jaraysaa oy goynaysaa tacabkii maalinnimo marka habeenkii waa xilli xasiloonaan la nasto oo nin walba beradiisiiyo hoygiisa uu hoydo dad iyo duunyaba xoolahana la xareeyo dadkuna guryahooda ay galaan wa jacala wuxuu rabbi ka yeelay alleyla habeenkii sakanaa deganaansho iyo xasiloonaan xasiloonaan lafteed baa lagu tilmaamo macnaha dhexdiisaa la xasilayaa oo dadku ay deganaanayaan oo ay nasanayaan washamsa cadeediina alla wuxuu ka yeelay iyo walqamara dayaxi xusbaanan ay yajriyaani bixisaabin kuwa ku soconaya xisaab go-an oo la qorsheeyey oo la qoondeeyey alla waxau ihi dalika arrinkaa ay dalika almadkuur arrimaha la soo sheegay ee alla uu samaynayaa taqdiiru lcasiizi allaha qaalibkaee awoodda badan qorshayntiisa iyo jaangoyntiisa weeyi allihii alcaliim ee cilmi badanaha ahaa wa huwa rabbi alladii waa allaha jacala ay khalaqa abuuray lakum idinka idiin abuuray annujuuma xidigaha idiin abuuray litahtaduu si aad ugu hanuuntaan bihaa xidigaha fii dulumaati lberi berigiiyo bannaanka madowyadiisa dhexdooda inaad xidigihii ku hanuuntaan iyo walbaxri wa dulumaati lbaxri badda madowyadeeda dhexdeeda oo kolkaas socotada tihiin iyo safarka ee aada meelahaa socotaan bannaan iyo badba yacni mugdiga iyo gudcurka si aada jihaad iyo halkaa u socotaan xidigaha ugu aqoonsataan oo waxa weeyaan dee marka meelaha mugdiga alla marayo dee dadka yaqaanaa xidigaha markay eegaan jihada iyo qibladu xaggay ka xigta ay ku aqoonsanayaan waxyaabaha ilaahay xidigaha u abuurayna ma yacni fawaa'idda alla u khalqay waxaa ka mid ah in lagu hanoono dariiqa loo socdo lagu garto iyo in samada lagu qurxiyey oo qurux looga dhigay iyo in shayaadiinta lagu rajmiyo lagu gano oo waran cireed iyo gantaal lagaga dhigay walaqad zayanna samaa addunya bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin labana waa ta halkan lagu sheegay midina waa tan suuratulancaam saddexdaasi waa maqaasidiiyo fawaa'idka xidigaha rabbi u khalqay alla waxau ihi qad fasalnaa alla ilahe dhab ahaan baanu u caddaynay oo u kala saarsaarro u bayaaminay al aayaati aayaadka liqowmin qolo ayaanan u caddayn oo u kala dhigdhignay qoladaasoo yaclamuuna wax kala garanaya oo cilmi leh wa huwa rabbi aladii waa allaha ansha'akum idinka abuuray min nafsin naf nafta oo waaxidatin keliya wa aadam calayhi asalaam famustaqarun wamustawdacun ay falakum waxaa daba idiin sugnaaday mustaqarun makaanu sugnaansho meel aad ku sugnaanaysaan iyo wamustawdacun makaanu nagaadi meel aa ku nagaanaysaan marka mustaqarku waa sugnaanshaha dheer ee wakhti dheer ah mustawdacuna meel lagu wadaaco ama ammaano dhigay oo aad ka dhaqaaqayso aanad ku raagayn oo must yacni mustaqarka ayaa sugnaansho dheer mustawdacuna waa waxaad ka guurayso marka macaani dhowraa lagu fasiray oo waxaa ka mid a in la yidhaahdo mustaqarku waxa weeyaan waa qabrigii oo waxa weeyaan dee waa xayaatada barsakha ah wakhti dheer baa qubuurta lagu sugnaadaa mustawdacuna dee waa arladii iyo adduunyadii inta la joogo oo mujaahid oo kale waxau yihi mustaqarun ay fi lardi isagu waxau yihi mustaqarka wuxuu ku fasiray waa dhulka isagoo weliba usoo daliishaday taabicigaa weyn ee mujaahid oo yidhi walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaa xiinin aayaddaa isagoo deliishanaya mujaahid waxau yihi falakum mustaqarun ay fi lardi meel aad ku sugnaataan baa dhulka aad ku leedihi wa mustawdacunna wuxuu yidhi mujaahid ay cinda allahi fi laakhira yacni halkaad ku nagaanaysaanna waa ilaahay agtiisa aakhiro markaa tagtaan ninba meel u galaba nin janno hela iyo nin naar helaba waxau yidhi aw fi lqabri amase waxaa looga jeedaa mustawdaca qabriga ayaa looga jeedaa waxaa kaloo lagu fasiray falakum mustaqarun ay fi larxaam ilmagaleenka hooyada inta lagu jiro meel aad ku sugnaataad leedihiin oo raximkii ah waa mustawdac iyo meel aad ku nagaataan oo xabaalihii iyo qubuurtii ah allah waxau ihi famustaqarun ay falakum waxay idiin sugnaaday mustaqarun makaanu sugnaansho meel aad ku sugnaataan iyo wamustawdacun makaanu nagaadi meel aad ku nagaataan qad fasalnaa alla ilahe waanu kala dhigdhignoo waa bayaaminay alaayaati aayaadka waanu bayaaminoo waa caddaynay liqowmin qole ayaanu u caddaynay qolada oo yafqahuuna fahmaya oo garanaya waxa lagu waaninaya ee loo caddaynayo wa huwa rabbi wa huwa rabbi alladii waa allaha anzala soo dejiya min asamaa xagga sare ee daruuraha ka soo dejiyey oo waxa weeyaan waxaa looga jeedaa samada ilen roobku waxa uu ka soo daawa daruurahan oo wasaxaabi almusakhari bayna asamaai waalard daruuruhuna dee cirka biyo samaawaadka toddobada ee kala sarreeya waa ka sokeeyaan laakiin luqada carbeed samo waxaa la yidhaha kullu maa calaaka yacni wax alla waxaa kaa sarreeya samo ayaa la yidhaha marka waxaa looga jeedaa min asamaa'i xagga sare oo daruuraha ah ayaa looga jeedaa allah waxa uhi wahuwa rabbi aladi waa allaha anzala ka soo dejiyey min asamaa'i xagga sare oo daruuraha ah maa anbiye ka soo dejiyey oo fa akhrajnaa dabeed waxaanu kusoo bixinay iltifaat baa la yidhaha min alghayba ila takalum oo sidii khiyaab loo waday fa akhrajo lama odhane fa akhrajnaa unbaa takalum loo soo baydhay si loo soo jeedsado fa akhrajnaa dabeed waxaanu kusoo bixinay baa alla yihi bihi ay bilmaa biyaha waxaanu kusoo bixinay nabaata kulli shayin shay walba nabaadkiisaanu biyaha kusoo bixinay oo fa akhrajnaa dabeed waxaanu ka soo bixinay minhu nabaadka xaggiisana waxaanu ka soo bixinay khadiraa geedo cagaaran baanu nabaadkaana ka soo bixinay nukhriju waxaanu ka soo bixinaynaa minhu geedaha cagaaranna xabbaa midha ayaanu ka soo bixinaynaa midhahaasoo mutaraakiban isdulsaaran yacni xabbiga waxaa lagu idlaaqaa midhaha dadku ay quutaan ay cunaan oo dee digirtii hadhuudhkii qamadinkii heedii wax allo waxa midha aynu beeranee dadku ay quutaan baa xabbigu ku dhacaa mutaraakibanna wuxuu mithaal u yahay hadhuudhka oo kale sabuulka ama madaxa marka uu bixiyo madaxa midhaha fara badan ay ku wada sugan yihiine ay ku hareereysan yihiin fii kulli sumbulatin fii kulli sumbulatin mi-atu xabba markaa nukhriju waxaanu ka soo bixinaynaa baa alla yihi minhu geedaha cagaaran xabbaa midha ayaanu ka soo bixinaynaa midhahaasoo mutaraakiban isdulsaaran oo madaxaa soo baxa midhaha fara badan ee ku urursan ee ku yaalla sida sabuulka adhuurhka oo kale ayaa loo jeedaa wa min annakli jumladan waxaa la yidhi waa jumlatun muctaridatun bayna almutacaaطifaat jumalkaa hore israacsan ee laysku cadfayey waxa soo kala dhex gashay wa min annakli min طalcihaa qinwaanun daaniyatu marka iska ibtidayso wa min annakli waa khabar muqadamahe mubtadihiina waa mu'ahare timirtii waxa ka mid ah ka bedelo min dalcihaa ubaxeeda waxa ka mid ah dalcigana waxaa la yidhi marka u horaysa ubaxu uu soo baxo ee weli aanu afka kala furin ee aanu kala dilaacin si ay midhuhu u muuqdaan soo bixidaa hore ubaxu soo baxayo intaanu dilaacin ayaa dalci la yidhaa marka wa min annakli timirtii waxa ka mid ah ka bedelo min dalcihaa ubaxeedaa marka u horraysa soo baxaya waxaa ka mid a qinwaanun rucubtaa iswadatee midhaha leh oo qinwaankuna laanta soo baxda ee rucubta timirta badani ay ku dul taallo weeyaan qinwaan marka waa min annakli timirtii waxaa ka mid a min dalcihaa ubaxeedaa hore waxaa ka mid a qinwaanun baa ka mida waa mubtadihii min annaqlida qinwaanun rucubtaa yacni midhaha timirtu ay ku taallo ee iswadata rucubtaasaa ka mid a rucubta oo daaniyatun dhow oo aan dheeray wa jannaatin haddaba waxaad ku cadaftaa fa akhrajnaa bihi nabaata kulli shay intii hore ilan jumal mutacaatifaaday soo kala dhex gashay wa min annakli min alcihaa qinwaanun daaniya marka wa jannaatin beerana waanu ku soo bixinay biyahaas beerahoo min acnaabin cinabi ah iyo wazaytuuna zaytuunna waa ku soo bixinay zaytuunku kan aynu inaku naqaano ee casiirka laga tuujiya ma aha kaa jawaafaa la ydhaah laakiin waa ka midhaha yacni saliid saytuunta laga beero ee shaam ku badan ee barakada badan ee cilaajka iyo dawadana ah zaytuunka loo jeedaa waa kaa wazaytuuna zaytuunkiina waanu ku soo bixinay wa jannaatin dhe beeraanu ku soo bixinay oo min acnaabin cinabi ah iyo wazaytuuna zaytuunna waanu ku soo bixinay iyo warumaana rumaankiina waanu ku soo bixinay mushtabihan xaal ayihiin midhahaasi kuwa isku eg eg waa xagga midabka iyo caleenta iyo laamaha wakayra mutashaabihin iyo xaalayihiin kuwa aan isku ekayn waa xagga dhadhanka iyo tacmiga oo muuqaalka isaga midba ha noqdaan laakiinse waa kala dhadhan alla waxaa uhi unduruu bal eega ay nadara tafakurin wactibaarin maaha indhaha ka eege qalbiga ka eeg eegma aad ku waantoobasood wax ku qaadanayso marka waa u fiirsashadii iyo fahamkii wax lagu qaadanayey ee aragoo dhaaf maaha unduruudu oo dalxiis ka dhigo unduruu bal hadda eega ay nadara tafakurin waictibaarin eegmo laga fakerayo loo fiirsanayo waxna lagu qaadanayo o lagu waantoobayo eega ilaa tamarihi midhihiisa eega idaa asmara marka uu midheeyo waa midhaha bilowga marka ay soo baxaan iyo wayanci bisaylkiisana eega marka uu bislaadee usoo go-ayo bal bilowga iyo dhammaadkaba eega si aad ugu waantoodaan oo wax ugu qaadataan allah waxaa uhi ina fii dalikum arrinkiina la soo sheegay waxa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa calaamadu ah liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya dadkoo dhan bay aayaad u yihiin waxaase mu'miniinta loo gaar yeelay liintifaacihim bihaa iyagaa kuwaan toobo wax ku qaatay ninkaan waxba ku qaadan dee waxay uga dhigan tahay inaan waxa weeyaan looba soo dejin ama aanu aragba kol haddaanu waxbaba ka faa'iidin allah waxau ihi wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle waxay u yeeleen shurakaaa aljinna shurakaa waa mafcuulkii labaadoo lasoo hormariyey aljinna waa mafcuulkii hore oo la dambaysiiyey waxaana la yidhi qudima lishanaacatihi tanfiiran waxaa loo soo hormariyey mafcuulu haaniga foolxumadiisa si looga fogaado ilan shurako wax la jeclaada maaha wax foolxun oo laga fogaado allah waxau ihi markaa wajacaluu waxay u yeeleen lilah ilaahay waxay u yeeleen aljinna jinkiibay uga yeeleen shurakaaa kuwo ilaahay wax la wadaaga caqli xumadooda jinkiibay ilaahay shuraako kala dhigeen walxaal bay sidaa ka yeeleen khalaqahum ilaahay u abuuray oo iyagiyo jinkuba ay makhluuqaad yihiin ayay haddana ilaahay shurako uga dhigeen wa kharaquu way been abuurteen ama waxay u jeexeen lahu ay lilaahi alla waxay usoo jeexeen ama u been abuurteen baniina inamo iyo wa banaatin hablo wa kharaquu way been abuurteen oo lilaahi lahu ay lilaah ilaahay waxay ugu been abuurteen oo u yeeleen baniina inamo iyo wa banaatin hablo bikayri cilmin cilmi la-aan baanay ugu been abuurteen oo ugu yeeleen subxaanahu ilaahay nasahnidiisa uu waxaa ka nasahan yahay wa tacaalaa waana ka korreeyey rabbi camaa yasifuuna waxay ku tilmaamayaan badiicu samaawaati ay huwa rabbi badiicu samaawaati samooyinka ka abuuree abuurkooda bilaabay weeyi iyo walardi dhulalkaba ilaahay ka abuuray weeyi annaa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lahu ay lilaahi alle waladun ilma siduu ugu ahaanayaa walxaal lam takun aanay u ahaanin lahu ay lilaahi alle saaxibatun oori aanay u sugnaanin isagoon ooriba lahayn siduu ilma u yeelan wax suurtagala ma aha ma itakhada allahu saaxibatan walaa waladaa ubadiyo oori midna ma yeelan tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waa ka maarmoo uma baahna wa khalaqa waa abuuray rabbi kulla shayin shay walba wuu abuuray oo wahuwa rabbi bikulli shayin shay walba caliimun kii ogaal badan weeyi daalikum kiina sidaa wax u khalqay allahu alla weeyi rabbukum rabbigiin weeyi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye khaaliqu kulli shay-in shay walba kii abuuray weeyi ee facbuduuhu isagoo keliya caabuda wa huwa rabbi calaa kulli shayin shay walba wakiilun kii ilaalinaya ee isagu waxay weeyaan xafidaya weeyi laa tudrikuhu ma haleelaan rabbi alabsaaru aragyada ama indhuhu wa huwa rabbi yudriku labsaara aragyada iyo indhaha isagaa haleela wa huwa alatiifu alkhabiiru saddex macnoba waa lagu macneeyey laa tudrikuhu alabsaaru ay fi dunya waayo ilaahay adduunyada laguma arko ama laa tudrikuhu absaaru lkufaari waayo gaala ma aragto aakhiro waa laga qadinaya kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna waa laga xijaabayaa marka ilaahay awliyadiisa xijaabka isaga qaadaya ay arkayaan gaalo waa iska xijaabaya waxaa kaloo lagu fasiray laa tuxiitu bihi labsaaru waxaa looga jeedaa ilaahay dee aakhiro waa lagu arkayaaye araggu ma koobo oo aragga la arkayo ee kitaabkiiyo sunnadaba ku sugnaaday mid ilaahay koobi kara ma aha oo yacni inaku inakoo makhluuqaad daciifa ah ayaynan makhluuqaadka qaarkood aragga ku koobi karayn famaa baaluka bilkhaaliq allaha khaaliqaana maxaad u malay meel kaleba ha tegina samada inaga sarraysa markaad sidaa u eegto kulligeed ma koobi kartaa mise jeex yarunba ishaada ku dhacaysa dee inta kugu beegan weeyaan soo maaha kol haddaanad samadaa yaree makhluuqa ah xataa wada arki karayn sideed ilaahay u koobi marka waxaa looga jeedaa laa tudrikuhu ay laa tuxiitu bihi ma koobto oo arag laguma koobi karo waxaanay culimmadu yidhaahdeen wa nafyu lidraaki laa yastalzimu nafya aru'yati haleelka idraagga koobistaan ujeedaa in la diiday ma keensana soo ka dhalan mayso ru'yada in la diiday waayo labadaasi waa kala duwan yihiin falamaa taraa aljamcaani qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun dee waxa weeyaan ru'yadii iyo idraaggii way kala saareen oo markii labadii col is arkeen ay indhaha iska qaadeen colkii nebi muuse iyo colkii fircawn falamaa taraa aljamcaan markay is arkeen labadii col qaala asxaabu muusa inaa lamudrakuun asxaabtii nebi muuse waxay yidhaahdeen waa layna soo gaadhaya oo waa layna soo haleelayaa marka ahbatu ru'ya wa nafaw lidraak aragtidii waa sugeen oo indhaha way iska qaadeen idraagga laakiin way anfiyeenoo dee lama soo gaadhin lakiin waa layna soo haleelayaa marka hunaaka farqu bayna aru'yati walidraak marka khulaasadu waxay tahay ilaahay aakhiro mu'miniintu waa ku arkayaan adduunyada kuma arkaane oo wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyaal maalinta qiyaame waa barwaaqaysan yihiin rabbigoodna waa eegayaan oo waa arkayaan rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay axaadiis mutawaatira oo aada u badanoo inakum satarawna rabbakum ciyaanan si toosaad ilaahay rabbigiin u arki doontaan baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam laa tudaamuuna fii ru'yatih yacni waxa weeyaan idinkoon aragtidiisa isku cidhiidhiyeyn kamaa tarawna alqamara leylata albedri baa weliba ku jirta xadiidka lafdigiisa sida dayax habeen afariyo tobnaada jooga oo wax daruuriya aanay ka sokayn sida aydaan isugu cidhiidhiyeynee dayaxa aada u arkaysaan cidhiidhi la-aan sidaas oo kale ayaad ilaahayna u arki doontaan idinkoon isku cidhiidhiyen marka culimadu waxay yidhahdaan waa tashbiihu ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar-iyi bilmar-iy ka la arkayo ka la arkayo laguma shabahayo oo waa khaaliqiyo makhluuqo waa kaafiyo kala dheeri laysa ka midli shayin wahuwa samiicu lbasiir laakiin waa tashbiihu ru'yati biru'yati oo aragtidaa aragtida lagu shabahayaa oo sida aragtidan dayaxa habeen afar iyo tobnaad oon daruuro lahayn u cad yahay ayaa aragtida rabbina u caddahay laakiin labada la arkaya waa kala duwan yihiin waaba khaaliq iyo makhluuq ee maxaa isu keenay marka calaa kullin laa tudrikuhu labsaaru haddaad aragtidii caadiga ahayd ku macnayso waa gaaladu arki maayaan if iyo aakhiratoonna mu'miniintuna adduunyada ku arki maayaan aakhiro waa ku arkayaane haddii laa tudrikuhu bimacna alixaata lagu macneeyana waa ma koobayaan haba arkaane ilan aakhiro waa lagu arkaya allah waxa uhi laa tudrikuhu ilaahay ma koobi karayaan alabsaaru laa tudrikuhu ma koobayaan alabsaaru aragyadu rabbi yacni indhuhu ilaahay ma koobi karaan wa huwa rabbi yudriku waa koobayaa alabsaara aragyada ama indhaha isagu alla waa koobayaa laakiin indhuhu ma koobi karaan rabbi subxaanahu wa tacaala oo aragti kuma koobi karaan wahuwa rabbi allatiifu waa allaha tudhista badane addoommadiisa u naxariista alkhabiiri oo xogogaalkee wax walba og allah waxa u ihi qad jaa'akum dhab ahaantii waxaa idin yimid basaa'iru xujooyin cadcad oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ayaa xujooyin cadcadi idinka yimaadeen faman absara haddaba ruuxa arka xujooyinkaa arka waxaa looga jeedaa dee ku dhaqma oo ku toosnaada falinafsihi ay fa hawaabu ibsaarihi linafsihi araggaa uu xaqii arkee uu ku dhaqmay abaalmarinta ka dhalatay dee isagunbaa dheefsanayoo naftiisay u sugnaatay oo isagaa wax isu taray waman camiya ruuxa ka indhabeelay xaqii arki waayana fa calayhaa ay fa dararu camaahu calayha calaa nafsih dhibaatada ka dhalata indhala-aantuu xaqii ka indhabeelay dee naftiisa korkiisunbay ahaatay oo isagunbaa dhibaatada ka dhalatay ku dhacaysaa wamaa ana aniguna ma aha nin baa u yihi nebi maxamed calaykum korkiina bixafiidin kii ilaalinaya anigu ma ihi oo macnaha sidaa ku dhebaa laleeyahay nebi maxamedow qad jaa'akum basaa'iru min rabbikum waxaad gaadhsiisaa oo ku tidhaahdaa xujooyin cadcad baa rabbigiin idinka yimid ee faman absara ruuxa arka xujooyinkaas ee ku dhaqmaa falinafsihi dee dheeftiiyo wanaagga ka dhashaa naftiisunbuu usugnaaday waman camiya ruuxa ka indhabeele ee ka baydhana xaqa ee qaadan waaya fa calayhaa dhibaatada ka dhalatay naftiisa dusheedunbay ahaatay wamaa ana aniguna ma ihi haddaan nebi maxamed ahay calaykum korkiina bixafiidinkii ilaalinaya oo aniga camalkiina inaan tiro kooboon ilaaliyo idinku abaaliyo la iima dirin ee digniin baa la ii diray tiina waan gutoo kama gaabin wakadalik allah waxa uu yihi wakadalika ay wakamaa bayannaa maa dukir aayaadkaa lasoo sheegay sidaanu caddaynay oo kale ayaa nusarifu aanu gedgedinaynaa oo caddaynaynaa alaayaati aayaadka sidaasoo kaleun baanu caddaynaynaa waliyaquuluu jumladan waliyaquuluu cillo meesha ka maqan ku cadaf oo soo qadar oo waxaanu aayaadkaa u caddaynaynaa liyactabira almu'minuuna si ay mu'miniintu ugu cibro qaataan oo ugu waantoobaan iyo waliyaquuluu si ay u yidhaahdaan kuwan maxaan ku idhaahdaa gaalada ah si ay u yidhaahdaan ay fii caaqibati amrihim maaha muraadku inay yidhaahdaan oo cilladu ma aha waxa loo caddaynaya inay hadalkan ku hadlaan maaha muraadku laakiin waliyaquuluu waa laamul caaqibo oo waxaanu aayaadka u caddaynaynaa si ay muuminiintuna ugu waantoobaan gaaladuna yacni cidhibtooda iyo ma-aalkooda dambe ay u yidhaahdaan hadalka soo socda marka cidhibtoodaa sidan ku dambayn ee tacliil xaqiiqiya ma aha waa laamul caaqibo laamta la yidhaah iyo waliyaquuluu si ay muuminiintu ugu cibro qaataan iyo waliyaquuluu ay fii caaqibati amrihim si ay gaaladuna marka dambe cidhibtooda dambe ugu dambaysa inay yidhaahdaan darasta nebi moxamedow waad soo akhrisatay waxay uga jeedaan sida uu jalaaleynkuba soo qadarayo ay qara'ta kutuba almaadiin macnaha kuwii hore kutubahoodii baad soo akhrisatay waana laba midoo darastana waa qiradan xabsada inoo taalla daarastana waa la waa la akhriyay marka haddii la yidhaahdo daarasta dad baad la soo akhrisatay ilan waa mufaacalo min aarafayn marka dad baad dee la soo akhrisatayoo kula soo diyaariyey darastana adaa intaad kutubihii hore soo akhrisatee hore ayaad noola timid waxaad ka soo akhrisatee wax lagugu soo dejiye maaha waxan macnahoodu waa sidaa wakadalika wakamaa bayannaa maa dukir sidaanu aayaadkaa hore usoo caddaynay oo kale ayaa nusarifu aanu gedgedinanaa oonu caddaynanaa alaayaati aayaadkaanu caddaynanaa liyactabira almu'minuuna si ay dadka muuminiintii ugu waantoobaan oo waxugu qaataan iyo waliyaquuluu si ay kuwa gaaladiina marka dambe cidhibtooda ugu dambaysa inay yidhaahdaan darasta muxamedow waad soo akhrisato kutubihii hore waxaad ka soo eegeegtaad noola timid iyo walinubayinahu waxaa kaloonu aayaadka u caddaynaynaa iyo walinubayinahu si aanu qur-aanka ugu caddayno liqowmin qola aanu ugu caddayno qoladaasoo yaclamuuna wax kala garanaya oo damiirka nubayinahu qur-aanka waxaynu ugu celinay aayaadka ayaa laga fahmay ila aayaadka waa aayaat lqur'aane marka jamalku wuxuu futuuxaatulilaahiyaha ku odhanaya walxaasilu anahu callala tabyiina alaayaati bicilalin halaath xaasilka iyo gunaanadku marka laysku soo wada xooriye hadalka wuxuu noqonayaa murtidu waxay noqonaysaa in aayaadka caddayntooda saddex cilo lagu cileeyey ama lagu sababeeyey waa wakadalika nusarifu laayaati de eh uulaaha maxduufatun cilada hore waa la xadfo waatay nuu soo qadaray liyactabira almu'minuuna wallaamu fi luulaa waalakhiira laamtu ta ugu horeysa iyo tan u dambaysa waa taa hore lasoo qadaraya liyactabira almu'minuuna iyo tan u dambaysa ee walinubayinahu labadaa laamood waa laamulcilati xaqiiqatan waa laamtii cilada iyo sababeynta dhab ahaan bikhilaafiha fi haaniyati waxase sidaa khilaafsan oon laamulcillo ahayn ta labaad fahiya laamulcaaqibati waa laamtii cidhibta iyo ma-aalka dambe wuxuu ku dambayn daliilka waayday tusinaysay waa waliyaquuluuda ilan liyaquuluu waa laamta labaad marka ta lasoo qadarayo laga hormariyo linubayinana waa ta saddexaad marka wuxuu jamalku tilmaamayaa tan u horeysa lasoo qadarayo iyo tan u dambaysa linubayinahu waa laamulcila oo waxaa lagu sababeynayaa sababu tabyiin alaayaat maxaa aayaadka loo cadaynayaa si qur-aankii loo qeexoo loo bayaamiyo iyo si ay muuminiintu ugu wax qaataan laakiin tan dhexe oo waliyaquuluu maaha laamulcila waayo dee aayaadka looma cadaynayo oo sabab uma aha inay hadalkan yidhaahdaan oo jamalku hadalka isagoo sii wata wuxuu odhanayaa liannahu laysa almaqsuudu min tabyiini alaayaati an yaquuluu hadihi almaqaala ashancaa waayo hadafka iyo ujeeddada aayaadka loo caddaynayaa ma aha inay odhaahdan foosha xunle ku hadlaan maaha muraadku ilan laamulcillo haddii laga dhigo waxa la moodi waxaa loo bayaaminayaa waa liyaquuluu inay hadalkan xun yidhaahdaan sidaasina muraadka ilaahay ma aha laakiin muraadku waxa weeye cidhibtoodaa ku dambayn inay sida noqdaan marka waa laamulcaaqiba marka macnuhu waxa uu noqonayaa wakadalika ay wakamaa bayanna maa dukir sida jalaaleynku uu soo qadarayo siaanu aayaadkaa horeba u cadaynay oo kale ayaa nusarifu aanu u gadgadinanaa ama u cadaynanaa alaayaati aayaadka liyactabira almu'minuuna si ay mu'miniintu ugu cibro qaataan oo ugu waantoobaan iyo waliyaquuluu fii caaqibati lmri buu suyuutina odhanaya wuxuu tilmaamaya laamulcaaqibada oo jalaaleynka wuxuu odhanaya ay fii caaqibati lamri marka iyo waliyaquuluu si kuwa gaaladii marka dambe cidhibtooda ugu dambaysa inay ku hadlaan oo yidhaahdaan darasta maxamedow waad soo akhrisatay oo kutubihii horaad ka keentood ka soo akhriday iyo walinubayinahu maxaanu aayaadka u caddaynaynaa walinubayinahu iyo si aanu qur-aanka ugu caddayno liqowmin qolo aanu ugu caddayno qoladaas oo yaclamuuna wax kala garanaya itabic raac nebi maxamedow maakii wixii lagu waxyooday ilayka adiga min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga waxyooday raac laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane rabbi waa acrid isaga jeedso cani lmushrikiina kuwa mushrikiinta walow shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa ma doonine ma ashrakuu may shirki faleen marka mashiicada waxa ka dambeeya laga fahmaya mutacalaqa ama mansuubkeeda ee waxaad tidhaahdaa ma ashrakuu cadamu lishraaga laga fahmayo ayay nasbinaysaa marka walow shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa ma ashrakuu ay cadama ishraakihim shirki la-aantooda inaanay shirki falin hadduu rabbi dooni lahaa ma ashrakuu mabay shirki sameeyeen marka ilaahay baa doonay haddaba doonistani waxa weeye waa almashii'atu alkowniyatu alqadariya walaysat almashii'ata asharciya mashiicadu waa laba mashii'o kowniya oo qadar ah waayo ilaahay mulkiga uu leeyahay waxaan u qadarin oo isagu aan u doonin kama dhaco ilaa haddii kale taladu way kala dhinaan lahayd waxaan u rabinba hadduu ka dhici lahaa marka wuxuu rabbi isagu xukumuu qadaro unbaa kownkiisa ka dhacaya gaalnimo iyo iimaanba marka taa waxaa la yidhaha waa mashii'a kowniya oo wuu doonay macnaheedu wuu qadaray weeyaan midna waa mashii'a sharciya oo waa bimacna almaxabati waalridaa waa wuxuu ina amruu inaga doonayo waana waxa uu jecelyahe uu raallida ka yahay taasi waa mashii'a sharciya mashii'ada markaa sharciga ah dee iyadu qad taqac waqad laa taqaco dadku wixii laga doonay ma wada sameeyaan laakiin mashii'ada kownigii waa laazimat lwuquuc oo wuxuu ilaahay qadaraa ma baaq waa dhacaa oo waa kowni oo waa qadari markaa tani iyadu waxa weeyi waa mashii'adii kowniga ahaydoo waxaa loo jeedaa hadduu alla qadari lahaa inaanay gaaloobin dee may gaaloobeen laakiin rabbaa qadaray oo waa gaaloobeen muraadku waa intaa un allah waxau yihi walow shaaa allah hadduu alla dooni lahaa ay cadama ishraakihim inaanay shirki falin hadduu dooni lahaa ma doonine ma ashrakuu mabay shirki faleen wamaa jacalnaaka kaamaanaan yeelin adiga nebi maxamedow calayhim korkooda xafiidan ilaaliya kaagamaanaan yeelin wamaa anta adiguna maad ahanin nebi maxamedow calayhim korkooda biwakiilin mid loo xil saaray inuu iimaanka iyaga ku khasbo qalbigooda uu geliyo adigu maad ahaanin ee waad un u digaysaa digniintiina waad gudatay alla waxau ihi walaa tasubuhaa caayina aladiina waxay yadcuuna ay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadii asnaamta gaala yacni nimanka gaaladii asnaamta ay alla sokadii caabudayaan waxba ha aflagaadaynin oo ha caayina oo fayasubu allaha dabeed iyaguna ay caayaan allaha alle ay caayaan haddaad kuwooda caydaan asnaamtooda caduwaa xadgudub iyo dulmi dartii ay alla u caayaan bigayri cilmin cilmi la-aanna ay ku caayaan oo fayasubu llaha waa jawaabkii nahyiga walaa tasubu ha caayina aalihadooda si aanay rabbi u caayin fayasubu walaa tasubuu ha caayina aladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan ay yadcuunahum ay caabudayaan caydka usoo qadaro min duuni illaahi alla sokadii ay caabudayaan kuwaa ha caayina oo fayasubu dabeed iyaguna kolkaa ay caayaan haddaad kuwooda caydaan allaha alle ay caayaan cadwan xadgudub iyo dulmi dartii rabbi ay u caayaan oo bigayri cilmin cilmi la-aanna ay ku caayaan kadalika zayannaa ay kamaa zayannaa lihaaulaai maa hum calayh sidaanu kuwaa ugu qurxinnay xumaha ay ku sugan yihiin ayaa zayannaa aanu ugu qurxinnay likulli ummatin ummad kastaba camalahum camalkooda shariya khayrba oo macnaha waa imtixaan lagu fidnaynayo qolo walba waxeeda in loo qurxiyey uma ilaa rabbihim dabeed rabbigood xaggiisa ayaa marjicuhum noqodkoodu ahaaday ama celintoodu oo rajaca marna rajaca rujuucan waa laazim oo marfuucun bay qaadataa marna rajaca rajcan waa mutacadi oo mansuubbay gaadhaan fain rajacaka allaahu waa mutacadi marka haddii tii mutacadiga ahayd laga macneeyo waa marjicuhum celintooda oo waa masdarun mudaafun limafcuulih haddii tii laazimka ahayd laga macneeyana marjicuhum noqodkoogu oo waa masdarun mudaafun lifaacilih uma ilaa rabbihim dabeed rabbigood xaggiisa ayaa marjicuhum noqodkoodu ahaaday ama celintoodu oo fa yunabiuhum dabeed alla wuxuu uga waramayaa oo ku abaalmarinaya bimaa kii kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa sameeya waaqsamuu waa ku dhaarteen billaahi alla ayay ku dhaarteen kuwa mushrikiinta ay jahda aymaanihim dhaarahooda taagteedii bay ku dhaarteen intay taag iyo awood lahaayeen waa ashadda aymaanihim allatii balaghathaa qudratuhum waa dhaartoodii ugu adkayday awoodeen baa loo jeedaa jahd alaymaan waaqsamuu waxay ku dhaarteen billaahi alle jahda aymaanihim dhaartooda taagteedii iyo awoodeedii ayay alla ugu dhaarteen oo maxay ku dhaarteen madmuunka qasamka lain jaathum walle hadday u timaado aayatun mucjizo la yuuminuuna inay rumaynayaan oy rumaynayaan bihaa aayadda qul waxaad tidhaha nebi moxamedow inama alaayaatu aayaadkiiyo mucjizaadku waxay ahaadeenuun cinda allaahi ilaahay agtiisa oo wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiyey idinka mu'miniintiiyey annahaa in aayaadku idaa jaa-ad hadday yimaadaan laa yu'minuuna ay yu'minuuna inay rumaynayaan mu'miniintiiyey maxaa idin ogeysiiyey hadday aayaduhu u yimaadaan nimankani inay rumaynayaan miyaanay ahayn nimankaa madaxa adag ee canaadka lagu imtixaamay marka jalaaliinku waxa uu soo qadarayaa ay wamaa yudriikum biiimaanihim idaa jaa-ad maxaa iimaankooda idin ogeysiiyey hadday mucjiza u timaado inay rumaynayaan marka macnaha waxaa loo jeedaa xataa mucjizo kasta haddii loo keeno rumayn maayaan oo waa niman madax adag oo mucaanidiina laaduna waa sila iyo tawkiid oo bimacnaa laa yu'minuuna ay yu'minuuna wamaa yushcirukum maxaa idin ogeysiiya mu'miniintiyey annahaa aayaadkaasi idaa jaa-ad haddii ay yimaadaan markay yimaadaan laa yu'minuuna ay yu'minuuna inay aayaadkaasi markay yimaadaan rumaynayaan maxaa idin ogeysiiyey wanuqallibu waanu gedinanaa baa alla yidhi waanu ka leexinanaa af-idatahum qalbiyadooda xagga iimaanka wa absaarahum aragyadoodana xagga iimaanka waa ka leexinaynaa oo falaa yu'minuuna suu qadar markaa rumayn maayaan kol haddii qalbigiiyo qaalabkaba laga leexiyey falaa yu'minuuna dee rumayn maayaan kamaa lam yu'minuu sidaanay u rumayn bihi qur'aanka awala mara markii horeba sidaanay u rumayn ayaanay imikana u rumaynayn wanadaruhum waxaanu kaga teganaa baa alla uu yidhi fii tuqyaanihim xadgudubkooga iyo qooqooda iyo gaalnimadooda dhexdeedaanu kaga teganaa yacmahuuna xaal ay wareersan yihiin wallahu aclam